أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon jenaraal sare oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda xabashida etoobiya ayaa ku biiray jabhadda faano isagoona eedeyn kulul u jeediyey gaal abiy axmed waxaa sii kordhaya tirada tahriibayaal soomaali ah oo ku dhintay doona dhowaan ku degtay xeebaha jasiiradda madagaskar mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa baahiyey tirakoobka howlgalladii ay furiyeen bishii dhammaatay ee jamaadulawal xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo khasaari lagu gaarsiiy cadowga allaha oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa matooro u qeybisay beeralayda ku dhaqana dhulka ka fog webiga shabeelle ee dhex mara wilaayadaasi munaasabad lagu sogootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud maamulada shahaadireeryada ah ee muqdisho iyo kismaayo ayaa hawada isu maranaya hadallo goodis ah xilli dhanka kale ay socdaan abaabulo dagaal oo u dhexeeya labadaasi dhinac عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay saddexda bisha jamaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan jenaraal sare oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka dowladda xabashida etoobiya ayaa ku biiray jabhadda faano isagoona eedeyn kulul u jeeday gaal abiy axmed cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo eegaya ah dagaalka ka holacaya wadanka itoobiya ayaa sababay inay kala furfurtaan qeybaha kala duwan ee ciidanka xabashida arrinkaasoo durbadiiba saameeyey habdhismeedka ciidankaasi sarkaal sare oo ka tirsanaa wasaaradda difaaca itoobiya ayaa ku dhawaaqay inuu ku fallaagoobay xukuumadda abiy axmed isagoona ku biiray kooxaha fallaagada amxaarada ee loo yaqaano fano kornel abera oo ka mid ahaa micyoweynta ciidanka xabashida ayaa goostay wuxuuna u galay maleeshiyaadka mucaaradka qowmiyadda amxaarada sida uu ku sheegay waraysi uu bixiyey abera wuxuu ahaa madaxii kala furfurka walxaha qarxa ee dowladda itoobiya wuxuu si gaara u qaabilsanaa inuu haraadiga walxaha qarxa ka nadiifiyo deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya sababta uu u goostay ayuu ku sheegay in qaab heebsooca loola dhaqmay kadib markii tiro laba jeer ah la xiray islamarkaana lagu tacdiibiyey xabsiyo ay gacanta ku hayaan ciidanka sirdoonka abiy axmed sarkaalkan ayaa sheegay in abiy axmed uu beegsi gaara ku hayo saraakiisha ciidanka ee kasoo jeeda qowmiyadda amxarada wuxuuna ninkan lix bilooda ka hor laga xiray magaalada gondar saddex bilooda kadibna laga sii daayey xabsiga laakiin mar kale ayay ciidanka sirdoonku kala baxeen gurigiisa wuxuuna saddex bilood oo kale kusoo qaatay xabsi uu ruushka dhisay oo ku yaala gudaha wadanka itoobiya korneelkan ka tirsanaa ciidanka itoobiya ee ku biiray kooxda fano ayaa rajaxumo ka muujiyey in itoobiya dib isugu soo laabato wuxuuna carabaabay in waxa ka socda ismaamulka amxaarada ay yihiin isir safeen halis ah abera ayaa intii aan la xirin ka hor wuxuu kasoo muuqan jiray warbaahinta isagoo kulamo la qaadanaya saraakiil amerikan ah oo ay ka wada shaqaynayeen kala furfuridda walxaha qarxaa tobanaan jenaraal oo ka tirsanaa militariga etoobiya ayaa sidan oo kale horey ugu biiray kooxda fano waxaana ka mid ahaa jenaraal tafara mamo oo ka mid ahaa taliyaasha sarsare ee ciidanka etoobiya mahadsanid walaalka caliyare waxaa sii kordhaya tirada tahriibayaal soomaali ah oo ku dhintay doon dhowaan ku degtay xeebaha jasiiradda madagaskar marwaan maxmed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan tirada dadkii ku dhintay xeebaha dalka madagaskar kadib markii doomo ay sarnaayeen ay qalimiin ayaa gaartay sideed iyo labaatan siday xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalkaasa labaatan iyo toddoba qof ayaa ka badbaaday shilkaas oo ay ku jiraan lix iyo labaatan haween ah iyo soddon iyo kow dhallinyaro ah kuwaasoo lagu haya xarun ku taala dalka madagaskar dadka ka badbaaday shilkaas ka dhacay badweynta hindiya oo waraysiyo siiyey warbaahinta ayaa sheegay inay ka soo carareen dhibaato ku qabsatay dalka soomaaliya iyo qaar ay sheegeen inay soo tahriibeen kadib burbur ku yimid ganacsigooda kaasoo uu sabab u ahaa canshuuro xaddaaf ah oo maamulka ridada ah ee xasan shiikhu uu ku soo rogay ganacsigooda ah ganacsigaygii waa iga burburay sababa la xiriira canshuuro culus ah waxaan ku khasbanaaday inaan dalka ka baxo ayay tiri asma maxamed oo horey u ahayd ganacsato ku sugan muqdisho qaar kale sida fataxi xuseen oo lix iyo labaatan jir ahayd oo ku dhimatay musiibadan waxay doonaysay inay ka baxsato nolol yasjab ahaa waxay necbeed badda ayay tiri walaashii samiira waana jeclaan lahaa inay qorshaheeda ii sheegto murtada cali balcado ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa qiray in xaalada halis ah ay ku sugan yihiin dadkii ka soo badbaaday musiibadii ka dhacday jasiiradda madagaskar ee bariga afrika wasiirku sheegaan ayaa qiray in kumanaan kun dhalinyaro soomaali ah ay dalka isaga firxanayaan isagoo aan marna soo hadal qaadin in sababta ay dadku u tahriibayaan ay tahay noloshii oo kooxdiisu ku ciriiri gelisay
musiibadii ka dhacday meel u dhow jasiiradda madagaskar oo ay laba doon oo ay saarnaayeen tahriibiyaal soomaali ah muwaadiniin soomaali ah ay kula qallibintay guud ahaan dadka tahriibay waxay ahaayeen toddobaatan iyo shan qofood waxaa hadda nolol lagu hayaa oo oo magacyadoodana aan soo gudbin doonaa afartan iyo toddoba qofood sidoo kale waxaa geeriyooday labaatan iyo siddeed qofood oo saddex iyo labaatan ka mid ah meydkooda badda lagu aasay shan ka mid ahna oo ay afar gabdho yihiin halna uu wiil yahay lagu aasay jasiiradda ka mid a jasiiradaha u dhow mataqaanaa waddanka madagaskar marka guud ahaan waxaa moodaa in in dhallinyaradu ay ay aad moodid inay mataqaanaa ay noloshoodii ay khatar ku gelinayaan meelo aan sugnayn iyo socod aan sugnayn horaantii sanadkan ayay ahayd markii soddon iyo siddeed qof tahriibayaal ah ay ku dhinteen xeebaha jabuuti iyagoo ku safraya waddo khatar badan hay-ad gaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan socdaalka dunida ayaa warbixin ay sanadkan soo saartay uga digtay dhimashada sii kordhaysay ee dadka tahriibka uga baxaya gobolka geeska afrika mahadsanid marwaan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahiyey tirakoobka howlgalladii ay fuliyeen bishii dhammaatay ee jamaadul awal haddaba warbixinta warkan waxaa eegayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxay bishii soo idlaatay ee jamaadul uula ay mujaahidiinta ansaaru shareec ah ee tandiimka alqaacida jasiiradda carabta ay soo saareen tirakoob ku aadan howlgalladii ay mujaahidiintu fuliyeen labadii sane ee lasoo dhaafay iyo khasaaraha murtadiinta imaaraadka u adeegsada lagu gaarsiiyey howlgalladaas waxay howlgalladaasi ahaayeen sida ku xusan muuqaal infografig a shan weerar oo mujaahidiintu ay sameeyeen hal howlgal oo camaliyad istishaadiye ah shan iyo toban weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha darooniska boqol soddon iyo sagaal howlgal oo qaraxyo ah waxaa sidoo kale howlgalladaasi la fuliyey muddadaasi qayb ka ahaa iska horimaadyo caadi ah oo liisku adeegsanaya hubka fudud iyo kuwa darandooriga kuwaasoo tiradoodu ay gaarayeen ilaa toban howlgal howlgallada loo adeegsaday qoryaha heshiiska ama qanaaska ayaa iyagana gaaraya ilaa siddeed iyo toban howlgal duqeymaha loo adeegsaday qoryaha hoobiyayaasha ayaa iyagana gaaraya lix iyo toban weerar oo ay sii dheer yihiin ilaa toddoba weerar oo kuwo dhabagal ah howlgalladan ay fuliyeen mujaahidiinta ansaaru shareeca oo dhacay laga soo bilaabo bishii safar sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii ilaa safar kun afar boqol afartan iyo lixda haddaan ku guda jirno waxaa sidoo kale lasoo gudbiyey khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey khasaaraha dhimasho ee guud waxa uu ahaa laba boqol soddon iyo afar askari oo ka tirsanaa murtadiinta uu imaaraad ka tababaro saraakiisha lagu dilay waxay ahaayeen ilaa toddoba sargaal waxaa lagu burburiyey howlgalladaasi ilaa afar diyaaradood waxaa lagu burburiyey boqol gaari halka saddex iyo toban gaari oo gaashaamanna ay ku basbeeleen toddoba mooto ayaa sidoo kale lagu sheegay tirakoobkan in lagu gubay howlgalkii labadii sane ee lasoo dhaafay ay fuliyeen mujaahidiinta ansaaru shareeca khasaaraha dhimasho marka laga yimaado waxaa dhanka kala jira in saddex boqol toddobaatan iyo sagaal murtad ay iyagana siyaabooyin kala duwan ugu dhaawacmeen howlgalladii kala duwanaa ee mujaahidiinta jasiiradda carabta labadii sane ee lasoo dhaafay ay fuliyeen gebagabadii tirakoobkan lagu baahiyey majalladda sadal malaaxim oo lagu soo gudbiyey canaawin kala duwan ayaa lagu sheegay in howlgalladii ay mujaahidiintu fuliyeen muddada ku xusan ixsaa'iyaadka ay khasaarahantiyadeed oo ka badan laba milyan oo doorar lagu gaarsiiyey murtadiinta uu adeegsaday imaaraadka ee duulaanka shareeca ladirirka ah ku joogo qaybo ka mid ah dalka yeman mahadsanida waa xasaan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose sida uu ugu waramayo yaasir maxamed waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib ayaa allah fadligay waxay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen xerada xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee weerarkaasi ayaa gaartay sagaal askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay afar murtado oo uu ku jiro sarkaal taliya hurin ah oo lagu magacaabo kuule sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkaasi ku gubeen hal gaari oo nooca raaxada ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen hub kala duwan dhanka kale magaalada muqdisho howlgal qarax ah oo habeenkii xalay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari saddex kalena way ku dhaawacmeen waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan ka fuliyeen magaalada muqdisho oo ay ku dhaawaceen mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtadka ay mujaahidiintu dhaawaceen ayaa lagu magacaabaa guurar maxamed xirsi kaasi oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka riddada ee xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaasi shalay fuliyey ayaa murtadkani ka qanimaystay gaari nooca baraadada ah oo murtadkani uu watay waad mahadsantahay yaasir wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa matooro u qeybaysay beeraleyda ku dhaqan dhulka ka fog webiga shabeelle ee dhex mara wilaayadaasi tafaasiisha warkan waxaa eegaya cabdiqaani maxmed munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan guddiga beeraha wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo qaar ka mid ah beeraleyda wilaayada islamarkaana qalab matooro ah loogu wareejiyey beeraleyda ku dhaqan dhulka ka fog webiga ayaa ka dhacday magaalada buqa qableh ee wilaayadaasi kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabada waxaana halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona beeraleyda gacanta ka saaray shan iyo labaatan matoor si ay ugu kaashadaan waxsoo saarka beerahooda warkayga ku gabagabaynaya marka waxaa weeye walaalaha ama mas-uulka maktabka beeraha inuu igala wareego qalabka meesha yaallo jihadii mudnayd iyo dadkii u ahalka ahaa iyo qof beer iyo ceel leh ujeeddadiisana ay tahay inuu wax soo saarto asaga ku noolaado dadka walaalihiiho muslimiinta uu ku anfaco dadka noocaasa in ay gaarsiiyaan oo ay ku simaan inta aan rabo waa intaas waxaa xusid mudan runtii qalabkaa meesha yaallo maanta ma lihin hay-ad fulaan baa keentay hay-ad heblaaya la yidhaahdo ma keenin qalabkaas waxaa keena dadka muslimiinta ah mujaahidiintaas dagaalamayo gacanna seefta ku wado gacanna kitaabka ku wado oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddii hidaaye iyo khayr iyo dacwo ugu yeerayo xagga kalena dadka muslimiinta ah in masaalixdoodii dunyawigaheed loo qabto si ay ugu kaaftoomaan cadowgooda oo aysan muxuuaha marna u rajaynin si ayaga isugu filnaadaan si ay u soo saartaan dhulkooda dheefta ku jirta ayaa loogu talagalay ayagana waxaan leeyahay markii ay idin gaarto oo walaalihiin waxa ay idinku wareejin ama qalabkaa meesha yaallo oo laydinkugu talagalo idin soo gaaro sida ugu qiimaha badan u guta ammaanadaas qof walba wilaayada waxay isku dayi doontaa insha allah in lagu booqdo beertiisa waxaana rajaynaynaa in adinkana ku kaaftoontaan dadka walaayihiinna wax ugu tartaan qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah oo la siiyey matoorada ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay waxayna u mahadceliyeen wilaayada hiiraan xaragada almujaahidiin al-shabaab ayaa mahadsan noogu deeqday ee deeqdan matoorada ee noogu deeqday dadkayna danyarta ah sidaa darteed walaayada gobolka ayaa mahadsan nagu soo wareejisay si tartiib hagar la-aan oo ah kanaan jeclahay iyo kan ma jecli aan ahayn cadaaladnima noogu wareejisay ayaa mahadsan anigoo ah saalax siciid cabdiyow ka socda deegaanka ceelow ee qobixaas iyo dhiriyow iyo baaroob la-aanoo ka socdo nin walba beertiisa ayaa gacantiisa ceel ugu qotay waxaan rabnaa inaan dadaalna annagana aan ku noolaanno ummadda diriskayna ay nagu noolaadaan kii naga gatay iyo kii aan fii sabiililaahi dhacdhac naga helaba magacaygu waa xasan isaaq aadan cabdille waxaana joogaan ku noolahay degmada bu'a qable waxaana la ii siiyey maanta motoor ay ila siisay walaayada oo aan saarayo ceel haddiis ilaahay ogolaado oo aan ku soo saarayo waxaa normaal milkeyga haddiis ilaahay ii ogolaado webi ma ah waa ceel ceelkaas oo aan motoorkaas uu intifaaci doono haddiis ilaahay yiraa intaas waaye muhiimadayda waxaana degmadayda bu'a qable waxaa mahadsan walaayada noogu yeertay oo na siisay motooradan anugu shirin kale ma bixin intaana waxaan leeyahay walaayada waxaan ceesh ugu raasan doonaa haddiis rabbiga ogolaado ceelka aan qotay oo ku yaala beertayda ma aha webi ceel gacmeed waaya ceelkaasaan ugu xeeshi doona haddiis ilaahay yiraa wilaayada hiiraan ayaa horey mashaariic horumarineed u sameysay beeraleyda ku dhaqan jiinka webiga halkaas oo laga sameeyey qodista kanaalo waaweyn iyo sidoo kale xidhidda meelaha ay ka dhashaan fatahaadaha waxayna markan wilaayadu qalab muhiim ah oo biyaha ka soo saara gunta hoose ee ceelal gacmeedyada ku wareejisay dadka ka fog meelaha webigu maro mahadsanid walaalka cabdiqani munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka cabdiraxiin sheekh cali xafladani oo lagu sagootinayay arday dhammaysatay qur-aanka ayaa lagu qabtay madrasada cumar ibnualkhataab oo ka mid ah madaariista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladda lagu maamusayay ardada dhammaysatay qur-aanka waxaa ka soo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada galhareeri ugu horeyn waxaa aayaadka qur-aanka ku dahfuray arday ka mid a ardada dhammaysatay qur-aanka نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين macalin cabdulaahi waa maamulaha madarasada ayaa ka warbixiyey madarasada cumar ibnualkhadaab madarasadan madarasatu cumar ibn khadaab waxay ka mid tahay madaarista magaalada galhareeri ku taala Eh, madarasada taariikhdeeda waxa weeyaan madarasada waxaa la furay taariikhda hijrigu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo saddex bishii lixaad saddexdeedii waa bishaan aynu ku jirno ee jumaadu thani ayaa la furay madarasada saddexdeedii maalin khamiis ah ayaa la furay Eh, ardada lagu bilaabay waxaa hadda maanta qalinjabiskoodii loo fadhiyaa oo ka qalin jabiyey Eh, arday cadadkoodu gaarayso sideed iyo toban arday ayaa ka qalin jabisay Eh, muddadaas oo hadda bishaan noogu go-eyso saddexdeeda saddexdii sano ay noogu go-eyso ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ardada madarasada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen إلى المعلم والوالدين الذين بذلوا جهودهم في تربيتنا وتعليمنا وأقول للجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه وأدخلكم الجنة والضوء والدلوة منه ومن عليا الثنايا والسفير المستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضوء والدلوة من عليا من ظرفيهما ومن بطن الشفا فالفاء مع أظراف ثنايا المشرفة للشفتين الواو وباو ميم وقلنا ثم إخراجها الخيشوم هل من الأفضل أن أسألك أسئلة حول الصلاة؟
أجل تفضل وصلي ما بدا لك ما هي الصلاة لقة وشرعا؟
الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما هي شروط الصلاة؟
شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة sheekh cabdulaahi maxamuud iidow oo ka mid ah waalidiinta ayaa u mahadceliyey macalinka madarasada iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladda anugu ku hadla afka waalidiinta macalinkayna macalin cabdulaahi inaan isugu nimaado maantay qur-aankayni ciyaalkayni ardadayni qur-aankii dhammayday wakhti aan hadda aad u dheerayn kadib asigana mahad aan u celinaynaa waxaan rabnaa oon rajaynaynaa adduunyada iyo aakhiraba islaamkan u anfacaan annagana noo anfacaan marka waxaan leeyahay waalidiinta lafteeda oon anugu ka- ka ahay inaanan intaas uga harin ardada ka qalin jabisay madarasada cumar ibnualkhadaab ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo siddeed iyo toban arday waad mahadsantahay cabdiraxiim ugu dambayntii maamulada ashahadaladireedyada ee muqdisho iyo kismaayo ayaa hawada isu marinaya hadallo goodin ah xilli dhanka kale ay socdaan abaabul dagaal oo u dhexeeya labadaasi dhinac cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya loolanka ayaa hadda gacanka hadal isku beddelaya markii xamse cabdi barre oo ah baa koorta uu ku kutabaya xasan garguurta uu noqday midka holaca ku shidaya axmed madoobe loolankuna waa mid qolo kastaa ee doonayso inay meesha iyada ku soo harto abi axmedna ciyaarta socota waa mid ku daawanaya jiqlaysi iyadoo ay u tahay sheekada halkan rabay ayay u hoobanaysaa laakiin isweydiintu waxay tahay haddii xasan garguurte uu tijaabadan ku guulaysto fure ma u noqon doontaa dagaal uu xasan mar kale ku wajaho mutamaridiinta siyaasaddiisa ka soo horjeeda muddose intee la-eg ayay ku qaadan doontaa arrimahan oo idil axmed madoobe oo wasiirro u diray deegaanno ka tirsan gedo iyo jubbada hoose iyo xamse cabdibarre oo jubbaland ku eedeeyey in ay tumayso durbaanka dagaalka khilaafka u dhexeeya riddada soomaaliya iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa qarka u saaran in uu isu beddelo gacanka hadal dhiig badan uu ku daato ismari waagan siyaasadeed oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ayaa soo maray marxalado kala duwan waxaana muuqata in khilaafkii siyaasadeed ee xalka loo waayey uu hadda goradda la sii galayo iskudhac militari xamse cabdibarre oo ah ra'iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuuna socdaalkaas salka ku hayay arrimaha maamulka ashahadalla dirirka ah ee jubbaland sida ay wararku sheegayaan kenya iyo kooxda riddada ayaa isku fahmi waayey sida loo maaraynayo mushkiladda ka timid isdoorashada murtad axmed madoobe kooxda riddada ayaa ku adkaysatay damaceeda ah in ay xoog ku rido hogaamiyaha maamulka jubbaland kadib halka dowladda kenya ay diidan tahay in dagaal toos ah uu labada dhinac dhex maro sidoo kale siyaasiyiin iyo qabqablayaal murtadiin ah oo geedfadhi u ahaa axmed madoobe ayaa kala qaybsamay waxayna qaarkood la safteen xamse cabdibarre arrinkaas oo xaaladda ku soo adkaynaya hogaamiyaha maamulka dib isu doortay ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa markii uu ku soo hungoobay ujeedka safarkiisii nairobi waxa uu warbaahinta kula hadlay muqdisho isagoo wixii ugu horreeyey ee uu ka yiri khilaafka axmed madoobe kala dhexeeya ku sheegay in colaaddu sii xoogaysan doonto barre ayaa axmed madoobe ku eedeeyey in ciidamo fara badan uu doomo oga qaaday kismaayo kadibna ku sii daabulayo jasiiradaha kulaala xeebta jubbada hoose sida kudhaa iyo buurgaabo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa boogaadiyey boqolaal maleeshiyaad ah oo madoobe ka goostay isla markaana dhankooda maray kooxda riddada waxa ay marmarsiyo u samaysanaysaa boqolaalka maleeshiyaadka ah ee ay ku daabushay deegaanka raas kamboni iyadoo ku sheegaysa inay buuxinayaan booskii ay banneeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada salibiyiinta ah ee kenya waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeeniya maalin in ay ka baxeen ciidamadii atmis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaasi ugu horreeyo in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada atmis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno waxaa waaye arrintaas runtii foosha xun waa nasiib daro waxaana leenahay annaga sidii uun ilaahay uu sheegay xooggooda iyo ciidankooda waa nasiib daro wiil soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey oo ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganaya ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuu sogoloot yahay inuusan dalka lahayn taas waxaa waye waa nasiib darro wey
dhinaca kale wasiirro ka tirsan maamulka isugu yeeray jubbaland ayaa socdaallo ku tegay qaar ka mida jiidaha dagaalka ee labada dhinac ay isku hor fadhiyaan jasiiradda kudhaa waxaa tegay wasiirka maamulka axmed madoobe isagoo xiran dareeska ciidamada ayuu sheegay inay diyaar u yihiin dagaal uu ku sheegay inuu yahay mid ay deegaanadooda ku difaacanayaan waxa ay ku sheegaan wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka ashahadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay kooxdaas xadgudubyo ka geysanayso deegaanka raaskamboni wuxuu carabaabay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay tobannaan dumar ah ku kufsadeen islamarkaana deegaanada ay qabsadeen soo geliyeen shixnado daroogo halis ah dhinaca kale waxaa magaalada beled xaawo ee gobolka gado gaaray jenaraal yuusuf dhuumaal oo ku magacaaban wasiirka ammaanka waxa ay ku sheegaan ee maamulkaas ashahadalla dirirka ee jubbaland socdaalka dhuumaal ayaa qayb ka ah gulufka uu axmed madoobe ku doonayo in uu kooxda riddada uga difaaco degmooyin ka tirsan gobolka gado wax kastoo layniin qaban lahaa dowladdii soomaaliyeed ee aynu dhisannay ee caasimaddii soomaaliya fadhiday ee iskuulladii iyo waxbarashadii waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo ceelashii ay ka soo dhacahayeen hadday rasaasiinin ku beddeshay iyo qoryo ka warrama iyo ciidan oy leedahay amnigoodaan duminaynaa waan burburinaynaa waad kala tegaysaan waad dhimanaysaan hadday leeyihin maxaan samaynaynaa waan iska celinaynaa soo ma waan ka hortegaynaa waan ka diidaynaa kama yeelayno ha u soo waaridina dhib iyo musiibo ha u soo waaridina waxaa weeye qashin ha u soo waaridina khamro ha u soo waaridina waxaa weeye xashiishad waa waxa la keenaya halkan waa waxa laydinla rabo waa kufsi waad la socotaan kamboni waxa ka dhacay gabdhaa la kufsaday xashiish baa la keenay khamraa la keenayaa quri oo dhan baa la keenayaa heer ku dhaa waxaasi waxaa weeye inama qabato reer badhaadhe inama qabato dowladda jubbaland waxaa weeye waa inay garab taagan tahay ciidamada waa u mahadcelinayaa dadaalka ay samaynayaan waan garab istaagaynaa waana ka shaqaynaynaa insha haddii alla idmo
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu